wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda jubbaland ismaaciil axmed garas iyo waliba wasiir rasmi ee magaalada kismaayo angadaa furay ololo talaalka isku dhafanka ee ku horseeda ku cudurada jadeecada iyo oofmareenka ee b c v munaasabada daafurka oo ku dheydiyay xarunta caafimaadka suuqa cawska iyo weyba ku qeyb galay agaasimaha guud ee wasaaradda mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda iyo wakiilo ku shaal dareereen hay-ado who iyo unisef ololoon uusa dareero doona muddo shan maalimood iyo weyba si biliiran lagu fuliyidone dhammaan degmooyinka hooskoyow jubbaland ujeedada ankawiin ee ololoyo weybeeta in la dersay talaalka owlaada da-adiyo ku yarta shanta sen oo tir ahaan dirasa afar boqol kun oo owlaadayo walkubadan si lanhooji daafaca ku horseedowka cudurada faafow ee halasta gaar ahaan jadeecada iyo oofureenka wasiirka wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada ku hadlay munaasabada daafurka talaalka iyo weyba uuse xusay muhiimada iyo tilaalada in layiin badbaadinta owlaada use oona tilmaamay in ololoon uuse qayb ku iye dadaalada joogtadae laka xakamayo cudurada dilaaga ee oosada howliga ee markaasyo anka faafahayaan guud ahaanba xarun kumid ee deegaanka weyba sigaari usa an abari dhibaatooyinka cudurka jadeecada use kahay hana kumid ee deegaanada jubbaland taas oo sigaari use markaas ansaamayo owlaada eedkaan yaryar qaybta koowaad waxaan ka hadli doonaa tallaalka cusub iyo bilaabashada uu maanta bilaabanayo iyo baahida ay u qabto reer jubbaland kadibna insha allah waxaan ka hadli doonaa sida ay jubbaland guud ahaan ugu baahan tahay tallaalada inay inay inay inay qadariyaan mas-uuliyiinta iyo dadweynuhuba awalan waxaan rabaa inaan ka hadlo tallaalka cusub oo fureenka maanta oo ay bishu tahay toddobiyo toban maalin sabti ah bisha may laba kun iyo labaatan iyo shan waxaa ka bilaabanaya dhammaan stateka jubbaland dowlad goboleedka dowladda jubbaland oo dhan tallaalkaas ololahaas tallaal oo labadaa cudur oo aada khatarta ugu ah inta badanna ah kuwa macnaha kahoosgareeya ama sababta u ah dhimashada dhallaanka ka yar shanta sano insha allahu tacaala talaalka waxaa loogu talagalay oo la talaali doonaa ilmaha ka yar shanta sano labada talaal mid wuu cusub yahay kan gowraca kan oo fureenka oo nemoniadu wuu cusub yahay ka kalena wuu jiri jiray laakiin waxa lagu kombaangareeyey oo maadaama uu aada u batay soo noqnoqoshada cudurkaasi hadda kabacdi waxay la jaan qaadi doonaan talaalada waktila waktilaha ah laakiin waxaa hadda loo soo hormariyey badnida uu batay ciyaalka isbitaalada loo keenayo cudurka jadeecada insha allahu tacaala qorshaha iyagu waxaa weeye ciyaal afar boqoloo kun iyo wixii ka badan inaan tallaalkaa gaarsiina targetka wasaaraddu waa inay afar boqoloo kun tallaalkan maanta bilaabanaya la tallaalo oo laga tallaalo cudurada khatarta ilmaha da-doodu ka yartaa shanta sano waan boorinayaa shaqaalaha wasaaradda oo dad yar maaha afar boqoloo kun oo aad garanaysaan dadka isu dhexmarkiisa iyo gaadiidka iyo wadooyinka iyo culayska jira haddana waxay dhabarka u riteen shaqaalaha wasaaraddu iyo hay-adaha ka kaalmeeya tallaalka sida w h o iyo unisef iyo kuwo kaloo badanba in ay tallaalkaas gaadhsiiyaan qof kasta oo ilmaa oo jubbaland ku nool saas oo kale wasiirka oo hadalshay sii wadada iyo weybowsa aan ka baaqay waalidiinta in guud ahaanba bulshada duur muhiimayo ku qaadaan ololo waanayo hubyaan in dhammaan owlaadiyo helaan talaalka si lanku horseeda khataro cudurada faafo waana lanhooji mustaqbal caafimaad qabe owlaada soomaaliyeed mas-uuliyiinta culimaadudiinka arrimaha bulshada dadka ka shaqeeya iyo dadweynaha naftooda waalidiinta ilmaha dhalay intuba inay la shaqeeyaan oo ay xoogga saaraan inuu guulaysto ololahani si ilaahay nooga yareeyo cudurkan cuduradan khatarta ah labaduba nemoniada iyo oofureenka iyo iyo jadeecada haddii allah awoodi la yidhaahdo waan rajaynayaa in ololahaas lagu guulaysan doono haran kumid ee degmooyinka dowlad goboleedada dalka iyo weyba si toose lanku daafray ololo talaalka jadeecadii oof mareenka hana soo markaas lagu ka horseedo dhibaatooyinka markaas owlaada injiisada koraan